إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay saldhigga belidogle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ah iyo kuwa uu tababartay waxaa weerar lagu qaaday xero ciidan oo ku taalla magaalada xudur ee gobolka bakool qaybo kale oo hor leh ayaa lagu soo kordhiyey warshad biyaha sifaysa ah oo ka howlgasha deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose askarta dhancadda ah ee dowladda federaalka ayaa kordhiyey dhibaatada ah ay ku hayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah oo shacab ah waxa ay ku dhaawaceen isgoyska exkontarool balcad ee magaalada muqdisho maamulka la baxay somalilan ayaa yuhuudda u oggolaaday inay saldhig milatari ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb gashay xaflad lagu soo gebagabeynaya dowro diini ah oo loo qabtay ciidamada xisbada walaayada bakool kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan walaayadaas dhismo ka kooban dhowr dabaq ayaa ku soo dumay magaalada nairobi موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay saldhigga belidogle halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ah iyo kuwa uu tababartay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay gudaha xerada kuwaas oo dhammaantoodba gudaha u galay saldhigga waxaa la aaminsan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada ku sugan saldhigga kuwaas oo isugu jira ciidamada maraykanka ee halkaa ku sugan iyo kuwa bangar afta ah ee uu tababartay balse weli sooma bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ciidamadaas gaaray inta uu la-eg yahay dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur qaybo kale oo hor leh ayaa lagu soo kordhiyey warshad biyaha sifaysa ah oo ka howlgasha deegaanka kunyabarow ee walayada islaamiga ah shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye deegaanka xadaaradda iyo ilbaxnimada ee kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxauu marba marka ka dambaysa ayuu kuu tallaabsanaya horumar ballaaran horumarkaan maanta idiin hayo ee aan goobjoogga u ahaa waa warshadda biyaha ee saafi oo waayadii hore biyaha ku bixin jirtay caag labaatan litir ah oo loogu talagalay keliya in guryaha la dhigto ayaa iminka adeegeedii fududaysay iyadoona markani soo kordhisay caaga kale sida hal litir iyo nuslitir kuwaas oo loo isticmaali karo xafladaha iyo qaadashada shakhsiga ah biyaha saafi ay warshadani soo saarayso ayaa ah biyo aad nadiif u ah warshadaan idinkaga waramayo ayaan soo gaaray waxayna indhahaygu qabanayeen dad aad u badan oo u yimid inay xaqiiqsadaan biyaha iyagoona si bilaash ay ku cabayay maadaama ay warshaddu soo bandhigaysay biyaha saafi ee nadiifka ay samayso intaan warshadu ku jiray waxaa indhahaygu qabanayeen dhallinyaro firfircoon oo sida ugu dhaqsiyaha badan kuugu adeegaya waana horumarka xagga shaqa abuurka dhallinyarada ay warshadda ah iyo dadka deegaankuba horumar u ah haddaba munaasabad ballaaran oo ay warshaddu ku qabatay hooygeeda oo ay ku furaysay qayb kale oo ay soo kordhisay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo nabadoono ganacsato iyo qaar kale oo ka mid a bulshada deegaanka kuwaasoo goobjoogna u ahaa heerka biyo ee deegaanka kunyabarow oo sheegaya marxaladihii kala duwanaa ee soo mara deegaankan oo ay ku sheegeen inay soo gaareen wakhti biyaha meel shan kilomitir u jirta kunyo dhabarka looga soo qaadi jiray jirgaan biyo ah dhibaatada biyaha ayaan ahaa mid taagna oo ay dadka deegaankana hamuun u qabeen inay helaan biyaha waxaana uu istaagay isagoo kaashanaya wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose milkiilaha warshaddan ahna milkiilaha ceelka deegaankan oo sabab u ahaa inuu biyo siiyo oo maanta laga dheragsan yahay in guri walba ay tuubo ku jirto sida ay kasoo qaybgalayaashuba sheegayaan milkiilaha ayaana sii waday horumarinta biyaha isagoona u istaagay in biyo saafi a keeno deegaankan kunyabarow waata maanta xafladani loo qabtay bartaan hadda warshidan ku dhisan guryay ahaan jireen suugay ahaan jirtay bi oo islaan la fadhiso dhiil oo shoodna u saaran ninka dadka masaafurta masaafurka ahoo baabuurta ku socda saasay biyahaas ay ku cabbi jireen oo koombadaas lagu cabirayo waa soo marnay ilaahay falligiisa haddana waxaan kale soo marnay in gaare la helay gaare dameer hadda ay dibiyaa la raranayey ooraa lagu keenayey ruux bini aadan oo islaan macnaha dusheeda dhiilku keensata ayaa lagu noolaa haddana wuxuu yimid gaari dameer oo fuusto saaran tii iyadoo la isticmaalaya ayaa wilaayadu ku timid maasha allah iyadoo gaari dameer wax lagu aroorayo wilaayayaa timid in yarka bacdiina ilaahay falligiis haddana waxaa la helay ceelkii noocgaasa meeshii laga soo darayo dhibkaa loola soo maray inaad tuub lagu soo jiido haddana magaaladii afarteeda koon ay ku wareegto maanta waxa waaye shalay magaaladan walaalkeen sida hadda taariikhdiisa looga sheekeeyey horey magaalada biyuu keenay biyo oon micnaha maxay ahayd caadi oo tubaysanoo lacabo magaalada wax badan ay ku diirsatay oo oonkii ka jira looga baxay uma haddana alxamdulilah ilaahay nimcadiisii waxaa ah biyihii caafiga ama biyaha noocyadii kale oo micnaha maanta laga keenayo meelaha kale intaa kadib waxaan waraystay milkiilaha warshadan saafi muude caddaan xasan ahna milkiilaha guud ee ceelka biyaha deegaanka kunyabarow isagoona iga warbixiyey waxa ay deegaanka u soo kordhiyeen saa sheegtaba inaa guri walba ay gartay dadkana maanta deegaankan ama kunya barow ee iyagana ay xogaal u yihiin deegaankan heerka uu ka ahaa biyaha caafi ayaad maantana keentay warshadii ayaad ballaarisay siday kugu suurgasha waxay ugu suurta gashurta ilaah baa i waafajiyey waxaan arkay dadkii oo manaa kartoominkii iyo biyihii caafiga oo kan biyaha safeeska oo la mashaakilaysan xamar laga soo raraayo oo meelo kale laga soo raraayo intaasoo caag soo jajabayaan rag oo xogay macnaha oo ganacsatay ah la tashte markaa la tashte baa kolley ala waxaa ilaahay ii suurteeyey anaa caagin labaatanle warshad samaynayso biyaha safaynayso oo labaatanle anaa keeno waata inaad biyo waad noo sheegtay marka hadda heerarka biyaha watarada wax aad soo saartaan bulshada ama dadkau dhegeysanaya la wadaagba jiro waxaa soo saarna waxaa u weyn labaatanla aan soo saarna u weyn laba sano unbaa la isticmaalaya labaatanlihii hadda waxaa u weyn oo kusoo kordhina litir ibar nus litir rubac intaasa hadda kusoo kordhina magaalada hadda la geliyo oo meel kastana aa geyno meel kasta oo ganacsi u joogo anaan la macaamilno oo degmooyinka kalenta oo dariska nala ah diyaar unahay anaa la macaamilno aan wada geyna biyaha meel kasta oo baraawa degmada baraaw oo hadda degmadaha intaan aan geyno jiliba aan geyno meel meel kasta oo aan gey karno aan geyno haddaba biyaha waa walax ka mid ah walxaha asaaska u ah jiritaanka nolosha ah waxaana habboon in qofku uu cabo biyo nadiifa waayo diiqowga biyaha ama marka ay biyuhu wasaq yihiin faa'iido kuma aha sidaa awgeed waa inaad iska ilaalisaa wasaqowga biyaha wax kasta oo keeni kara inay biyuhu diiqoobaan ama wasaqoobaan askarta dharcadda ah ee dowladda federaalka ayaa kordhiyey dhibaatada ah ay ku hayaan dadka ku nool magaalada muqdisho maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya askarta dharcadda ee dowladda federaalka ayaa kordhiyey dhibaatada ay ku hayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku sii badanayay dilalka iyo xadgudubyada kale ee ay ciidamada dharcadda ee dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah si gaar ah dhallinyarada kaxaysa mootooyinka mid ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka ayaa ka waramaya dhibaato uu kala kulmay askari ka tirsan dharcadda dowladda federaalka kaas oo si baad ah ku raacay mooto u watay
waxay noogu dhex martay meeshaan debka ah annoo bakaaraha laba qofood ka keennay oo deb ku dejiyey aa nin dharcad ah gadaal iga wacay waa u istaagay markaan u istaagay waa iqaadoo dhe waa qaaday aniga inuu dharcad tahay inaa kale ma ogeyn qaadoo dhe waa qaaday waa bir xaggeedaan u leexnay markaan u leexanay laba goolod markaan dhaafnay goolod kale saddexaadaan galnay waa istaagoo dhe waa u istaagay intaan aan gelin waxoo dhe intay ka imaatay tabeelahan ka imaadaan dhe garas baaliyan deganahay garas baali maad degan tahay haa waa igu soo celin intay degan tahay garas baaliyan deganahay markaas saasaan dhe waa inawadoo dhe waa waday waa leexanay shaqaalaha xaggiisaan u leexanay markaan u leexan laba goolod markaan dhaafay oo gool saddexaad oo leexi dhe waa leexjiyey markaan leexjiyey waa iska waa degay jooji u dhawey waa waa jooji waa degay markuu degay waa sii socday waxaana nin oo lacagii tuuraana sii soconay baashan kiran ku wataa ilma uu qarabtaa ee lacagii tuur markaasaas dhey wuxuu dhey waa ibdarinta idib milida inta ka bax waa ibdarinta maana inta ka bax maana saaxbo waxaan kiran ku wataaye ee lacagii tuurana weliba hataa hal door iyo tuur marka ay halkaasi marayso ayuu sheegay inuu daba kacay si uu xaqiisa ugu soo dhacsado balse waxa uu tilmaamay inuu bastoolad ula soo baxay isaga oo sii sharaxaya wixii dhex maray haddaan ragtiisoo dabakaco dhe ani kastoo yar waa nin oo dhiig leh iska dhigay waa dabakacay markaan dabakacay waa cabbaar markaan socday waxaan dhahayna lacag iyo tuur markaa iyo tuur aan dhahay dharbaxsho igu shubi adige markau dharbaxsi igu shubi inaan ka bistaan rabi bistoolo igu soo baxay waxaan dhahay jooji aan dhahaynio bistoolada aan duqookey kuna kaa marow iska bax waxaad naxariiso markaas saasaan dhahay markaas bistoolo siigu sii dari aaduu ii garaacay waa haddana waa i qabtay waa i waday meel goolada sii geliyey adii si inaba caadi camaloo ilal dhaqmi ka bacdina mid kaloo askari ah meesha joogay martaas waxay adii waxba isdheen kiyaa dhay markaa isoo aalay markuu isoo aalay kiyaa isoo fasaxay sidii aan ku soo kala tagan ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah oo shacab ah waxay ku dhaawaceen isgoyska ekos kontarool balcad ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi ciidamadan ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaano harmacad ayaa wiilkan waxay ku dhaawaceen isgoyska ekis kontarool balcad ee magaalada muqdisho wiilka la dhaawacay oo xaaladiisu caafimaad liidato ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen waxaana loo dhaawacay iyadoo la doonayay in lacago baad ah laga qaado mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta lagu dhaawacay dhibanaha ayaa ka warbixinaya sababta loo dilay wiilka iyo qaabka ay wax u dhaceen markii galabtii aheedoo asagoo xaafadda u socdo ee waxay dhaheen lacag baadan sii asag wuxuu dhah lacag baadan ma bixi karo iga leexda markii saas ou dhaane ul ay hayseenoo karbaash inuu ahay aan u malaynaa masafiilo ee cunugu ku garaaceen kabacdi dambe ninkan kaletooda meesha ka soo baxay biskoolad oo farqabadoona dhuunta ka marsiiyey markii dhuunta ka marsiiyey kabacdi dambe cunugi meeshii ku dhacay waa rafayey kanna waa fakeeyo askarta meesha joogto haram cadka eedna waa waxbaa ka qaba waayeen waana arkaayeen talihiisana waxaa la dhahaa cabdiweli cabdiweli axmed cawaale aa la dhahaa ehelka wiilka ardayga ah ee la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa iyagana dhankooda dalbaday in askariga falka geystay lasoo qabto waxaan halkan u taagannahay inaan cadaalad u helno dhib dhacay xalay ku dhacay wiilyaroo ardaya ciidamada dawladduna ay waxgaarsiiyeen askari ka tirsan ciidanka haramcad magaciisana la yidhaahdo cabdixakiin cabdixakiin siciid abshir ayaa wuxuu xabad ku dhuftay wiilyaroo ardaya muurtafaya koom watay isgoyska ex kontarool ciidamo dawladda ayaa la joogay ninkaasuu magaaladu baxsid ku yahay waxaan rabnaa inaan cadaalad helno dhibanaha waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen maxamed muuse la yidhaahdaa waa isbitaal uu ku jira hadda eesiguud uu ku jiraa oo digfeer waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ku soo badanayay dhaca iyo dilalka bareerka ah ay geysanayaan askarta dowladda federaalka maamulka uu majaraha u haya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu eedeeyaa inaanu waxba ka qaban cabashooyinka kaga imaanaya bulshada iyadoo dhanka kale mas-uuliyiin ka mid a maamulkaasi ay ku eedeeyeen in lacago badan oo ganacsato iyo xoogmaalato looga qaaday ay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka akoonkiisa si gaar ah ugu dhacday maamulka la baxay somalilan ayaa yuhuudda u oggolaaday inay saldhig militari ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan xaaji sida uu baahiyey websayte lagu magacaabo miidhal easta monita maamulka yahuudda ayaa wada qorsho ballaaran oo uu ku doonayay inuu saldhig militari kaga samaysto deegaanada ku dhirirsan waqooyi galbeed ee dalkan soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan kaasi oo muddo saddex toban sanaale ah u xusul duubaya inuu ka go'o soomaaliya inteeda kale sida warbixintu tilmaamayso maamulka yuhuudda ayaa doonaya in saldhigga militari ee uu ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kula socda dhaqdhaqaaqa marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyo si guud badda cas maadaama dalka yemen qaybo ka mid ah ay ka taliyaan kooxda xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiiciga ah ee iiraan kuwaasi oo tan iyo bilaawashadii dagaalka khaza beegsi ku haya yuhuudda iyo masaalixdeeda badda cas islamarkaana laf dhuungashay ku noqday kobaca dhaqaale ee yuhuudda iyo dalalka galbeedka maamulka yuhuudda ayaa si uu u helo saldhig militari oo uu ka dhisto gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxay warbixintu sheegaysaa inuu u aqoonsan doono maamulka somalilan inuu yahay dowlad buuxda oo ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale waana arrin muuse biixi ku dhiirigelinaysa inuu qaado tallaabo waliba oo uu ku xaqiijin karo islamarkaana uu wax waliba u huri karo warkan uu baahiyey wargeyska middle east monita ee ka faallooda arrimaha mandiqadda bariga dhexe ayaa muujinaya sida uu maamulka yuhuudda ugu xusul duubaya inuu galaangal siyaasadeed iyo mid caskariba ku yeesha soomaaliya si uu dalkan dhaca geeska afrika ugu adeegsado saldhig uu kaga duula dalka yemen kana fushado masaalixdiisa u gaarka ah ilaa iyo hadda ma cadda wakhtiga rasmiga ah ee arrintani ficil isku beddelayso laakiin waayadii u dambeysay waxaa aad isu soo tarayay hadalhaynta la xidhiirta in maamulka gumaysiga yuhuudda uu saldhig militari ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan warbaahinno caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaana arrintan warbixinno ka daabacayay ololahan uu wada maamulka yuhuudda ayaa ku soo aadaya iyadoo sannad xidhiir ah iyo weliba maalmo dheeraad ah ay yuhuuddu xasuuqayaan walaalaheenna reer khaza oo uu caalamka oo idilindhaha ka daawanaya iyagoo weliba lagu hayo go'doon cirka dhulka iyo badda ah bishii julaay ee sanadkan aynu ku jirna ee labada kun labaatan iyo afarta ayay ahayd markii website lagu magacaabo the times of israel oo ka faallooda arrimaha kayaanka dulmifalaha ah uu qoray warbixin lagu tilmaamayo in ahmiyad istaraatiijiyadeed ugu fadhisa yuhuudda inay dowlad u aqoonsadaan maamulka la baxay somalilan tallaabadani ayuuna waagaasi websayteka the times of israel ku tilmaamay mid ay yuhuuddu wax badan ka faa'iidi karto wuxuu qoraaga warbixinta oo lagu magacaabo michael arizanti lana shaqeeyo hay-ado fadhigoodu yahay dalalka reer galbeedka tilmaamaya in waayadii u dambeysay yuhuuddu xoogga saarayeen in xulufo iyo shuraako ku yeeshaan mandiqada geeska afrika oo ay ka jiraan isbeddello jiyo siyaasi ah oo dardar ku socda mid ka mid ah fursadahaasi ay haysato israa'iil waa somalilan oo waaqic ahaan marka laga hadlaayo ah maamul madax bannaan oo ka jira geeska afrika yuhuudda ayaana ka faa'iidaysan karta ictiraafka dowladnimo ee maamulkan iyadoo taasi ka saacidayso ilaalinta amniga yuhuudda iyo taakulaynta maamulada dimuqraadiga ah ee gobolka ka jira ayuu leeyahay qoraaga warbixinta sida uu tilmaamayo michael arizanti wuxuu ictiraafka maamulka somalilan u yahay yuhuudda tallaabo ay ku ilaashan karaan masaalixdooda geeska afrika maadaama maamulkan uu ka taliyo goob istaraatiiji ah oo ka mid ah gacanka cadan ahna marinbiyood muhiim ah oo isku xidha qaybo badan oo ka mid ah caalamka horey maamulka la baxay somalilan wuxuu heshiis is-afgarad ah la gaaray dowladda ethoobiya isagoo u oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaana muuqata in muuse biixi si uu ictiraaf ugu hela maamulkiisa uu qaadayo tallaabo weliba oo dhaawacaysa diinta iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb gashay xaflad lagu soo gebagabeynayay doore loo qabtay ciidamada xisbada ah ee walaayada bokool taas oo ka dhacday deegaan ka tirsan walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali munaasabadan oo ahayd mid siyaarsan ah loo soo agaasimay ayna kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee bakool taas oo dowre loogu soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dowladda ayaa loogu magac daray saxaabiga jaliilka ee mucaad binu jabal halleha ka raali noqdee waxayna socotay muddo saddex bilood ah taas oo ay ciidanka xisbada ka faa'iidaysteen duruus kala duwan oo muhiim ah oo isugu jirta maadiyo diini ardayda xisbada ah ayaa la isaga kalkeenay degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ah ee bakool ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha dowladda isagoona tafaasiil dheeraada ka bixiyay duruusta ay ardaydu qaateen
dowladda duruusu fara badan ka bahaas duruustu dowladda ka bahaasmay baan iska jaraanaa duruus sharci ah iyo duruus oo maadi ah duruusu sharcigae kow alqur'aanu alkariim iyo culuumuhu ardaytan isan aragaasan tigeeshedhon maylaha ku sahaysad hajus iyo tasxiihishay iyo tajwiidshay yallaha ku sahi nasiibsada insha allah quluumtumay baan idinka jaray quluumul qur'aanka kutaabka leraw riyaadatu lisaan ala nuduqi biahrafi alqur'aani alkariim may kale idinka jarayhe kutaabka manduumada tuhfatul adfaal leraw qur'aanka quluumtiisan taasan idinka jarta may kale lagaadafanlagaaday fanu tafsiir saddex jus iyo laga gaaday isuuna mayninka jiray fanagoo fanul xadiid la eraw cumdatul axkaam anay ka jaraysuun sidoo kale waxaa goobta xafladda ka dhacaysa bandhig xiiso badan oo muujinaya juhdiga raggan la geliyey sameeyey qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaystay dowladda أيها الآمرون والناهون والضيوف المكرمون والأمراء المجاهدون والرجاء الحاضرون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونثني عليه بآلائه العديدة ونشكره على نعمائه المديدة من إسلام وإيمان واطمئنان اعلم بأن الدين قول وعمل ففضوا فما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله رسول إذ جاءه يسأل جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جعل جميع المشتملة
gabagabadii dowladda ardayda ayaa laga qaaday imtixaan ay ku baratamayeen laguna ogaanayay sida ay uga faa'iidaysteen duruustii ka bixisay dowladda waxaana goobta lagu guddoonsiiyey jawaa'is kala duwan ardaydii kaalmo hore ka galay imtixaanka laga qaaday insha allahu tacaala marka raggii isugahay intii duruusaha dalmeelina ka sharahay oo walaalkii mudiirkan in sheegay hakabati ragga hortase guud ahaan mesinka bishaareeyay way la ogaaday ragga dhammaantii oo in baaseen insha allahu tacaala walaalbad markii la roo rusada badan leesla fakadu hal mar meeluma saseedo maana waa la ogyu laakiin wamaca daalika raggan hadda meelin fadhiyaan labaatan iyo koodu qof hadda meelin fadhiyaan dad kumban deerna maanaha todoba qof ka jiraan maanaha inta kale kunku koray kusii mareen waa natiijo oo eed maanaha muuqatu ilaahay ka mahadsan subxaana wa tacala aan ilaahay ka mahadiyaan allah subxaana wa tacala hubna ka mahadiyan oona niin ziyaadee la in shakartum la aziidannakum ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ونعمت إلهي سبحانه وتعالى وإن بهنت أن الحمد لله ونرنا نقول الحمد لله كالما مرك يا أدت كرم بباسين للا قبو يا هذا ليش الهري معنا intixaamna intixaam layo kaalamo marka sadilay haayeen sadiida kaalamood marka riga galeen insha allahu tacaala oo raggan kumida namber kow may kaalan kowaad galay lankaleraw saabir maxamed cabdulaahi allahu akbar kaalan koowaada galay insha allahu tacaala kaalan lamad may galay lanleraw cabdulaahi macalin xasan cabdulaahi yukow kaalan saddead may galay xuseen sheekh cabduraxmaan xuseen yare intii ay socotay munaasabadda waxaa kalimaad ka jeediyay odayaashii marti sharafka ahaa ee kasoo qayb galay xafladda jazaakum allahu khayra lan ilaahay khayr ahaan kajaazi dadaalka iyo juhdiga iyo iyo biyan allan shagadii ilaahay ummaddan ummad muxamade ilaahay ka ammaani waa shagadii inka horeyti dadka nin haayo waay oo nin hor socda jazaakum allahu khayra lan walaalayaal geedka walaybaa fiirsadahayna haddii ilaahay raalli ka noqdo oo ku qiibgalnay waxbarasho oo saddex bilood la kasheegohay oo tuman sano oo kale aragaasa aan kugabagabaunlahayn oo weliba eedlinka tartamahayo handho ka nuursado hayno galba kagamoojisin yaa ilaahayna tusiya alxamdulilah khyaari walaada islaamka waybuwaah oo antan juhdi biyahayd iyaa ka mahadsan alxamdulilah oo aragaasa gaalada geekale la hartamohay antan haraada la dhakoohay ugu dambayntii xafladda lagu soo xirayay dowladda loo qabtay ciidamada xisbada ee wilaayada bakool waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona u mahad celiyay marti sharafkii kasoo qaybgalay gebagabada dowladda waxauna waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay hadafka ama ujeedada laga lahaa dowladda loo soo xiray ciidamada xisbada isagoona ugu dambeyntii la dardaarmay ciidanka loo soo xiray dowladda loogu magacdaray saxaabiga mucaad binu jabal marti sharafkii ka soo qayb gashay dowradan xafladdan maaragtay gebagabadu ahayd dowradii mucaad binu jabal ee loo qabtay xisbada raggii u xil saarnaay alamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar shicaarkeeduna uu ahaa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ka soo qaybgalayaasha hadday ahaan lahayeen nuqabadii culamaauddiinkii ganacsatadii waxgaradkii dhammaan dowradan ahdaafta loo furay maxay ahayd kow hadafku wuxuu ahaa rafcu mustawa atacliimi waاthaqaafi lilxisba ragga u qaabilsan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar haqaafadooda iyo aqoontooda in maaragtay kor loo soo qaaday wacyigoodana lasoo dhiso tan haddaa ujeeddaan aad arkaysiin waa waxaa kaloo ka mid ah in la muujiyo ahamiyadda shaqadan oo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in ay tahay wadiifatu alambiyaa inay tahay waa la ogyahay saas darteed marka waxaa waa insha allahu taala in maqaamkaas iyo majaalkaas isaga inaan buuxinno ayay ka mid ahayd ahdaaftu insha allahu tacaala hadafka kale wuxuu ahaa hadafka ugu dambeeya aan dardaarmayo waxaa waaye shaqooyinka aan qabanayno ikhlaaska aan ku dadaalno horeyna waa usoo sheegnee ixtisaabkii iyo ikhlaaska waa isu dhow yihiin waa isu hoosgalayaane ikhlaaska aan ku dadaalno camal kasta aan qabanayna alla dartiis aan ka dhigno insha allahu tacaala intaas waxaan u dardaarmayaa walaalaha xisbada ah gaar ahaan ragga hadda maarata horteyda fadhiyo sifaadkaas iyaga ah inaan dadka aan kula dhaqanno dardaarnadaasna aan aan dhaqangelino wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa marar badan dowrad ceenkana loogu soo xiray ciidamada xisbada oo ah askar ka howlgasha wilaayaadka ay gacanta ku hayso xarakada al-shabaab kuwaas oo bulshada kheyrka faran munkarkana ka reeba warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhisme ka kooban dhowr dabaq ayaa ku soo dumay magaalada nairobi faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wararka naga soo gaaraya waddanka kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee nairobi ayaa waxa ay ku waramayaan inuu dumay dhismo weyn oo ku yaalay magaalada nairobi dhismahan dumay ayaa waxa uu ka koobnaa ilaa iyo siddeed dabaq waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay burburka dhismahan waxaana la xaqiijiyey ugu yaraan in hal ruux uu ku dhaawacmay dhismahan dumay iyadoo ay xusid mudan tahay in dhismahan dumay uu isugu jiray guryo la degan yahay goobo ganacsi iyo xarumo caafimaad waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn cadadka ah ama tirada rasmiga ah ee ku noolaa dhismahan soo dumay waxaana ay wararka intaas ku darayaan in la soo badbaadiyey laba qof oo ka mid ahaa dadka ku noolaa dhismahan dumay kuwaas oo haatan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada nairobi dhacdooyinka noocan oo kale ah ma ahan wax ku cusub dalka kenya balse waxaa marar kala duwan magaalooyinka waddankaasi ka dhacay shilal isugu jiray kuwa gaadiidka iyo burbur guryo kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa